maalinta cuntada adduunka waa maalin caalami ah oo sanad walba caalamka laga xuso lixiyo tobanka oktoobar ayaa loo asteeyey si sanad walba adduunka looga xuso waxaana maalintan si weyn u xuso hay-ado kale oo badan oo daneeya gaajada iyo sugnaanta cuntada oo ay ka mid yihiin barnaamijka cunnada adduunka ururka caafimaadka adduunka iyo sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta beeraha w b waxay ku heshay abaalmarinta nobel beas brice ee sanadkii labada kun iyo labaatanka dadaalkooda la dagaalanka gaajada ka qayb qaadashada nabadda goobaha colaadaha iyo inay door hormuud leh ka ciyaaraan joojinta isticmaalka gaajada oo ah hubka dagaalka iyo colaadaha mowduuca maalinta cuntada adduunka ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waxa uu ahaa beerashada qoyska quudinta adduunka daryeelka dhulka laba kun shan iyo toban waxay ahayd ilaalinta bulshada iyo beeraha jibinta wareegga saboolnimada miiga sanadka laba kun iyo lix iyo tobankii waxa uu ahaa isbeddelka cimilada cimiladu waa isbeddelaysaa cuntada iyo beeruhu waa inay sidoo kale taas oo ka turjumaysa mowduuca laba kun sideed iyo toban iyo laba kun labaiyo labaatan iyo kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sideetankii ka hor mowduuca laba kun iyo labaatan waxa uu ahaa kora nafaqeeyo joogteeya wadajir ficilkeennu waa mustaqbalkeenna maalinta cuntada adduunka waxaa aas-aasay wadamada xubnaha ka ah faw shirweynihii labaatanaad ee ururka kii wafdigii hungari uu hogaaminayay wasiirkii hore ee beeraha iyo cuntada hungarian doctor baal romani ayaa kaalin firfircoon ka qaatay kalfadhiga labaatanaad ee shirka faw oo soo jeediyey fikradda dabaaldegga w f b adduunka oo dhan tan iyo markii la arkay sanad walba in ka badan boqol iyo konton waddan ayaa kor u qaada wacyiga ka hortagga faqriga iyo gaajada laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol kow iyo siddeetankii maalinta cunnada adduunka waxay qaadatay mowduuc ka duwan sanad kasta si loo muujiyo meelaha loo baahan yahay waxqabad iyo in la bixiyo diiradda guud faw ayaa sanad walba bixisa biladaha maalinta cunnada adduunka si loo xuso loona horumariyo sanad guurada cumar xasan cismaan agaasimaha waaxda waxsoo saarka ee wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa sheegay inay ku dhiirigeliyaan beeraleyda waxsoo saarka gudaha sidoo kalena tababaro siiyaan beeraleyda waan kaaga mahad celinayaa dadaalada dheeraadka mar waliba aad ku bixinaysaan si aad warbixin oo rasmi ah bulshada si ay u gaarto kawasaarad ahaan anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda beeraha ee waraabka hirshabeelle barnaamijkan oo food security-ga ah lafdhawar weyn bay wasaaradda u tahay oo wax dhan lagu magacaaba ayaa jirto waaxda sugnaanta cuntada la yiraahdo wasaaradda dardaar badan ay sameysay si badqabka cunada dalka loo ilaaliyo ama sugnaanta cuntada wasaaradda waxay hal abuurtay oo ay ku fikirtay meelaha keliya oo sugnaanta cuntada laga ilaali karo inay tahay in waxsoo saarka dalka xoogga la saaro wasaaradda waxay isku habeysay iskaashtooyinkii oo lafdhafarku ahaa waxsoo saarka noocyada kala duwan beledweyne iyo gobolka shabeelaha dhexe labada gobolbo qaar ka mida beeraleyda magaalada beledweyne ayaa sheegay in duruufo kala duwan wax ku soo beeraan sidoo kalena aysan helin dawo ku filan dalagii oo maaragtay cudurro badan ay kusoo bood saareen waxaa ka mid ah diiratada waxaa ka mid ah maaragtay bah la yidhaahdo kudul oo taxsi ah waxaa ka mid ah maaragtay ayaxa dhibaatooyinkaas ayaan ku qabnaa wixii fakaday oo biyaha ka fakadayna cudurkaas ku dhacay wax kasta oo qalaba oo beertay u baahan tahay in lala ka caawiyaa u baahana cayayaan fara badanaa jira sidii ayixii hadda sanadkii lasoo dhaafay oo kaleeto marka waxyaabahaasoo dhan in lala ka caawiyo ayaan rabnaa gudoomiyaha ururka isxilqaan ee beledweyne daadir cali cabdi ayaa sheegay in ay raashin tayo leh siiyaan barakacyaasha annaga ka isxilqaan ahaan waxaan diiradda saarnaa mar walba sidii aan u gargaari lahayn ama aan u gaarsii lahayn dadka barakacayaasha ah ama dadka danyarta ah si walbaba ha ahaadaan inta badanna waxaan ka caawinaa raashinka cuntada sida bariiska bururka sokorta adiga raashinka ama ceeriin ha ahaado sidoo kaleeto waxaan ka caawinaa bilaha ramadaanka oo kaleeto dadka danyarta ah ma awoodaan in ay ku afuraan afur cunto fiican ay ku afuraan qaar ka mid a barakacyaasha ku nool kaamka baled weyne ayaa tilmaamay inaysan helin cunto ku filan maasha allah iyo biyobaxadii laga soo laabtay iyo hadda aan taaganahay waxaan loo keenay malahan cunto ma haysano adoonaa ku nool waxba aan haysan curyaanaa ku nool etoobiya xataa ku nool yaha soo barakacay oo dhankaas ka soo barakacay etoobiyo waa baahi adda tuugsanayo beelo degan yihiin cuntadii intaba waa inta waa ka baahannahay waxaan nahay dadkii soo barakacay raashin fiicanna ma haysani nolosha waa nugu xuntahay waxaan rabnaa walaalayaal inaan soo kaalmaysid cuntada marna waa helnaa marna waa waynaa waa dadkii barakaca markay tageen oo shaqo la-aanta ku dhacday nimankii ma shaqeeyaan inaan marna helna marna aan wayno waxaan jecelnahay inaan soo kaalmaysa inaan jecelnahay raashiin la-aan baana haysaa waxaan jecelnahay raashiinkaa nugu xun